howlgalka oo u muuqday mid qorshaysan islamarkaana laga fuliya duleedka degmada cadaado ee gobolka galgaduud ayaa lagu soo qabtay laba dhallinyaro ah iyo gaari ay wateen kuwa oo sida la tilmaamay waday waxyaabaha qarxa gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug cali gacal casir oo ka mid ahaa mas-uuliyiin tagtay halkii ciidanka galmudug ay ku qabteen labada dhallinyarada iyo gaarigii ay saarnaayeen waxyaabaha qarxa ayaa sharaxaya sida howlgalku uu dhacay ciidamada waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ciidamada nisa oo waajibaad runtii aad iyo aad u weyn iyo howl aad u weyn qabtay muddo afartan iyo siddeed saacadood ah ee ku howlanaa baabuur ay soo geliyeen ciidamada nabaddiidka ee ay rabeen inay wax ku yeeleeyaan shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan runtii arrimankaas ayay ahayd waxaan idinkugu yeernay waxaa dhacday sida aad ka warhaysaanba ama indhihiinna ay arkaayaan laba nin oo halkan ku xiran oo baawur caasiya wata oo runtii qaraxyo tiro badan oo caagag iyo isugu jira alaab qaraxda oo kala duwan oo badan oo aad indhihiinna ku aragteen ugu soo talagalay inay wax ku yeeleeyaan shacabka soomaaliyeed iyo dhulkan nabadaysan oo runtii aan dhihi karno waa dhul nabadaysan inay carqalado geliyaan ay shaki geliyaan ay u muujiyaan inay maaragtay meel kasta ay waxgeyn karaan laakiin waxaan u mahad celinaynaa ciidamada amniga oo ay ugu horeeyaan ciidamada nabad sugidda nisaa oo howl runtii aad aan u tiro yarayn qabtay afartan iyo siddeed saac ee ugu dambaysay soona helay gaarigii ay wateen oo ay ka buuxeen walaxaha qarxa gaarigaasoo ahaa gaari caasiya oo aan rajaynaya inaad aragteen oo hortiina ka muuqda runtii waa u mahad celinaynaa waajibaadka ay guteen dadkii shacabka ahaa ee kala shaqeeyey ee wargelintooda iyo maaragtay ka shaqeeyey garab siiyeyna waxaan leenahay aad iyo aad aa u mahadsantihiin cali gacal casir ayaa sheegaya inay jiraan gawaari kale oo walxaha qarxa ay saaran yihiin kuwa oo ciidamada baadigoob ugu jiraan balse aan weli gacanta lagu dhigin ciidamada amniga oo dhinac kasta lena waxaan leeyahay heegan hala galo runtii waxaa nagu soo dhacaya in baabuur kale ay ku jirto aagga oo ay iyaga naftirkooda ay wareegaysanayaan oo ay raadinayaan meele ay ka soo dhacaan ayagana waa in baabuur alla baabuurkay arkaan iyo cid kasta cidday arkaan waa inay soo gudbiyaan oo ay wax ka qabtaan runtii ciidamada amnigana ku soo sallimaan aad iyo aadaad u mahadsantihiin labada dhallinyarada ee la qabtay ayaa la tuhunsan yahay inay ka tirsan yihiin maleeshiyada al-shabaab waxaana wararka laga helaya dadka deegaanka ay v o eda u sheegeen in mid kale oo ka haray raggaasi la qabtay asna ay gacanta ku dhigeen ciidanka ahlu sunna ee dhuusamareeb kadib markii laba kale oo dhallinyaro ah iyo asagii oo watay gaari kale lagu qabtay duleedka deegaanka mareer gur oo u dhexeeya cadaado iyo dhuusamareeb ee gobolka galgaduud ma jiraan wax wara oo ka soo baxay ahlu sunna oo ku aadan qabashada saddexda dhallinyarada ah hase ahaatee ciidanka galmudug iyo kuwa ahlu sunna ayaa bilaabay howlgallo looga hortegaya weeraro kaga yimaada al-shabaab waxaana magaalada cadaado oo xarun u ah galmudug xilligan ka socda dhaqdhaqaaqyo lagu sugaya amniga xilli galmudug ay u diyaargaroobayso qabashada doorasho madaxweyne cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo